Africa Broadband waxay u soo kobanaysaa koox Afrika ah
waxa anaga aan foomamka registrationka foomka aan ka buuxinay oo imtixaanka nasiib u yeeshan u fadhiistaan waa sagaal afar iyo sagaashan arday afartan iyo laba arday xamar ayay jiraan xamar ayay iska liisgareeyeen wasaaradda federaalka ah imtixaanada laga qaadaya iskoolaadka xamar ku yaala ayay ka galayaan tirada kale sabab jira awgeed ayay u suurtagal weysay inay foomamka buuxaan buuxiyaan runtii ardaydii u suurtagashay inay fadhiistaan imtixaanka waa waa waa dadaaleen aadna u mahadsan yihiin ardayda kale naga maqan oo arrimo duruufo jira awgeed xaggee haddii ahaan leed xagga amniga haddii ahaan leed waxyaabo kale oo jira awgeed waa u maqannahay ardadaas ay u heli lahaayeen xuquuqdoodii labada arday waa isku mid labaiy toban sana ay wax soo baranayeen waalidkooda ku soo daalay wasiirka maaliyadda ahna kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed ayaa ardada waxa ay kula dardaarmeen in ay muujiyaan dadaal iyo geesinimo cabsi ilaahay dadka leey inilninku baaqana cabsi bani aadan waa iyo mayl raaynaman nolole iyo waxbarashada iyo horumarka ummuto diidan arrintoo liinka caddeen kow waxaa muhiim ii ah inaan arrintan qayb aan ka noqdo maxaa yeelay wax centralized ma dhicin labadi labaatan iyo dhowr sano waddankan haddana maanta waxaa noo muuqata wax laisla leeyahay soomaaliya ay leedahay ka midaysan yihiin oo ay qaybsan karaan oo isaga imaan karaan ayaa noo muuqda maxaa yeelay dadka imtixaanka qaadaya ma aha dad gobolkan u dhashay gobollada kale soomaaliya laga keenay saas oo kale hawshaan ay ugu jiraan marka taas ku dheed waxay tusaysaa in arrin muhiim ah ay ay qabteen wasaaradda waxbarashada si guud